Waxaa sare u kac laga dareemayaa qiimaha khudaarta ee suuqyada magaalada Jowhar, gaar ahaan baradhada iyo basasha gaduudan. Sababaha sare u kacaani ayaa ah waxay ganacsatada ku sheegeen in fatahaadihii uu horay u geystay Webiga Shabeelle ay saameyn ku yeeshay beeraha ku teedsan, taasoo keentay yaraanshaha wax-soo-saarka khudaarta. Qaar ka mid ah ganacsatada iibisa baradhada iyo basasha ayaa ka warmay isbeddelka ku yimid qiimaha baradhada iyo basasha gaduudan.
sida waxaa hadda ah ee suuqa ku badan yihiin ansalaatada sida hadda waxaa la ayahay basal cadda ba- baradhada oo he- iyadana suxuun ku soo gelay suuqa inay ku yar tahay oo hadda oo caqabadeediin oy qaali ay ku imaanay baradho waxaa laga gadaa soddon iyo qadaadiic ba- ee, basashan labaatan iyo lix Aamin, toban iyo lix iyo labaatan iyo lix maa isku leh wallaahi qaadka waa iska gatooyaan dadka maxaa masaakiinta ma gadanayan qofta lacag haysta ma gadanaya basal qaali noqdo baradho qaali noqoto
baradhada iyo basasha koray ka imaaday mar maray imaaday iyadana marna ma laha marna waa soo gelay Ee, baradhada waqooyiyay ka timaaday badarkaagna baladkayna uu naaga baxaa aan ka tacbanay mar waa noo soo baxaa marna ma taalo Sare u kacaani qiimaha khudaarta ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dadka deegaanka, gaar ahaan kuwa danyarta ah ee ku tiirsan khudaarta maalinlaha ah.